bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khayaartan dhegeysanaysa ayuu kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan kale aad kala socotaa redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo maalnimada ama habeennimada jimcaha oo ay sabtiga soo gelayso waa talaado arbaca ay soo gelayso taarikhdan oo ka beegan tahay lix iyo labaatanka bisha julaay sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tartankii kubadda cagta ee gobolada dalkeena soomaaliya gaaraan maamul goboleedyada loo qabtay oo maantay lasoo gebagabeeyey ciyaartooyda maamulka ama dowlad goboleedka puntland oo ku guuleystay tartankii dowlad goboleedyada ee muqdisho lagu qabtay iyadoo finalka ay isku arkeen kooxaha kala matalayay puntland iyo jubbaland waxaa kulankaasi ama tartankaasi ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo soomaaliya wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo weliba mas-uuliyiin kale iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir barnaamijka ayaan idinku haynaa waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan taliskii ciidanka booliska soomaaliyeed oo sagootin u sameeyey saraakiil maraykan ah oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ismarkaana ciidanka booliska u keenay qalab ama sahanad ciidan barnaamijka waxaan ku maqli doontaana shir looga hadlayo ka faa'iidaysiga tacliinta sare ee dalka uuna soo qabanqaabiyey wasaaradda waxbarashada oo maanta iyo muqdisho ka furmay kaa oo socod doona muddo saddex cishaa taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo isna faahfaahiyey howlgallo dhanka maleeshiyada argixisada al-shabaab lagu qaaday oo ka socda qaybo ka mid a gobolada dalka dhexe ee soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa farsamadu waa maxamed cabdiqalaf anigoo maxamed macalin xasan waydkana waa idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka iyo weliba heesta barnaamijka ee caawa waa hagaaga aynu ka biloawnay kulan aada u xiiso badan ismarkaan ahaa qeybtii ama kulankii ugu dambeeyey ee tartanka dowlad goboleedyada ee ka socday garoonka banaadir stadium magaalada tan muqdisho ayaa galabta lasoo gabagabeeyey cayaartii finalka ayaa waxaa isaga hor yimaaday ciyaartooyii u kala ciyaaraya magacyada dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland ciyaartaasi oo ad mid aada u xiiso badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay sidoo kale waxaa ka qayb galay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka boostada isgaarsiinta wasiirka dhalinyarada saboortiga iyo wasiiro kale oo ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa kaloo ka qayb galay xildhibaano saraakiil ciidan iyo dadweyne aada u fara badan oo ka kala yimid toddobiiyo tobanka degme ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa xushad badan kulankaasi waxaa ka qayb galay danjiriyaasha qaar ka mid ah wadamada carabta ee soomaaliya oo fadhiya oo ay ka mid ahaayeen yeman iyo sidoo kale wakiilka ama danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya oo fadhiya danjiraha dowladda jabuuti ee soomaaliya oo fadhiya iyo marsaraf kale oo aada fara badana ciyaarta ooeed mid aada u xiiso badan ayaa dadkii ka qayb galay waxay u riyaaqeen qaab ciyaareedka labada koox ay soo bandhigeen ayadoo ciyaarta qaybtii hore lagu nastay hal iyo hal qaybtii dambena labada koox waxay iska dheli waayeen waxaana lagu daray soddon daqiiqo dheeraad ah si ay u kala baxaan ha yeeshee ma aysan noqon markii waqtigii loogu talagalay sagaashanka daqiiqo iyo soddon daqiiqo oo dheeriya oo halkaasi ataa boqol labaatan ayaa waxaa loo dhigay labada ciyaartooy goolkulaad oo ay guush ku raacday ciyaartooyda dowlad goboleedka puntland oo shan iyo saddex ku adkaaday haddaba warbixin arrinkaasi ku saabsan wariyeyna nasre bashiir cali ayaa inu egeysa
ciyaartani oo ay tii ugu dambeysay ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleed ee ka jira dalka oo ka socday magaalada muqdisho ayaa maantay dhex martay kooxda kubadda cagta puntland iyo jubbaland taasoo ahayd ciyaar aad u xiiso badan islamarkaana ay u soo daawasho tageen dadweyne aad u tiro badan daawashada ciyaarta ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland jubbaland gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka oo u fadhiya soomaaliya garoonka ayaa waxaa si gaara uga dhex muuqday taageerayaasha labada koox ee puntland iyo jubbaland oo watay calamada labada maamul goboleed iyadoo amniga garoonka si weyn loo adkeeyey qaybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa goolka la hormartay kooxda kubadda cagta jubbaland halka kooxda puntlandna ay u suurto gashay isla qaybtii hore ee ciyaarta inay la timaado goolka barbardhaca ah sidaas ayayna qaybtii koowaad ee ciyaarta ku soo dhammaatay hal iyo hal markii la isku soo laabtay ciyaarta ayaa ciyaartooyda labada dhinac waxa ay muujiyeen ciyaar wanaagga balse sagaashankii daqiiqo ee loogu talagalay ciyaarta iyo soddon daqiiqo oo dheeri ah oo lagu daray waxa ay ku dhammaatay barbardhac intaasi kadib ayaana loo dhigay goolkulaad oo shan iyo saddex ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee puntland iyadoo aan la kulmin wax guuldarro ah intii uu socday tartanku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa si wada jira biladihii iyo koobkii u guddoonsiiyey kooxaha puntland iyo jubbaland oo ku kala guulaystay kaalinta koowaad iyo tan labaad qaar ka mid ah ciyaartooyda puntland oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin in markii ugu horreysay ay hantaan koobkan caqub cismaan ayaa la yidhahdaa marka hore alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahaygii halkan nagu nabad keenay sida sharafta leh lakugu soo dhoweeyey sida sharafta leh aan koobka uga qayb qaadanay ee quruxda badnayd sida sharafta lahayd ee soomaalinimadii iyo walaaltinimadii dhallinyarada meel walbo ka timaaday ee halkan aan kula kulannay ciyaar wanaag iyo akhlaaq fiican aan kala kulannay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah baa mahad iska leh waana ku faraxsannaha guusha maanta aan gaarnay hambal yaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliweyn siduu si caquub iga sheegay saaxiibka iga horreeyey aad aad baa ugu faraxsanahay dareenkayga horta marka hore ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna jubbaland walaalehena waaye ayagana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa inay ayagana koobka sanadada dambe ay ka soo qayb galaan cali shiino guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay sida quruxda badan leh u soo gabangabay tartanka maamul goboleedyada dalka ee ka socday magaalada muqdisho dareenkayga aad iyo aad u fiican waaye sababtoo ah waxaa ilaahay mahaddiisa inuu tartanka si nabadda noogu soo dhammaaday sidaa arkaysay maamul goboleed tartankooda wuxuu ka socday muddo laba asbuuca halka kan galabtoo noo soo gabagobay oo ay taariikhdu tahay bisha toddobaad waxaan ku guulaystay maamul goboleedka puntland aad iyo aad ayaanan u faraxsanahay sababtoo ah shaqadii aan qabannay hadday si fiican ku dhammaatay waa ilahay mahadiis
wasaaradda amniga gudaha ayaa faahfaahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay qaraxyo saakii ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha aadan caddi ee magaalada tan muqdisho afhayeenka wasaaradda cabdikaamil macalin shugri ayaa si jireed ku qabtay goobta uu falkaasi ka dhacay
bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabnaa inaan markii hore u tacsiireyno ummadda soomaaliyeed iyo dadkii meeshaasi ay wax ku gaareen ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmayba marka xiga waxaan rabnaa inaan faahfaahin ka bixinno qaraxa dhacay maanta qaraxaasi maanta dhacay ka dhacay agagaarka eraboorka wuxuu ahaa qarax aan ka dignay oo aan u sheegnay laamaha ammaankii ciddii qusaysay saddex iyo labaatankii bishii julaayo oo ahayd maalmo ka hor inuusan meeshaas soo marin baabuur taraag ah oo weyn iyo baabuurkan waxaa marka aan rabnaa inaan ka jawaabno waxaa waaye maadaama ciidanka la amray oo ciidanka ammaanka la amray in meeshaas uusan soo marin baabuur weyn ama noocaas oo kaleeta ah in ciidankii hor istaagay ee u diiday inay soo gudbaan baabuurkaasi meeshaas ku celiyay aan u mahad celinno insha allah hadduu ilah yidhaahdana wasaaradduna si gooni ayaa u abaalmarin doonta ciidankaasi ammaanka ee meeshaasi joogay ee fashiliyey waxay ogsoontihiin inuu ahaa baabuurku baabuurka noocan loo yaqaano yudhiig ama dhaynaha dadka ay dhahaan baabuurkaasi wuxuu sameeyey ciidankii meesha higanka ugu jiray wuxuu ku soo gudbay xoog ayuu damceen inuu ku soo gudbo maadaama dignin hore ay qabeen inay joojiyaan ayay damceen uu ka dhaga adeegay uu soo gudbay baabuur ayuu dul maray kadibna wuxuu ku qarxay sida aragteenba meel u dhaxayso intii u dhaxaysa labada geyd albaabkii laga galo eraborka xogtaan haynin ma aysan ahayn iyo dadkase u fasireen in uu ku wajahnaa baabuurkaasi eraborka wax eraborka gaarina ma jiraan xogta aan haynin markaas aan dhiibnayna ma aysan ahayn xog taasis ah ma aysan ahayn marka dadka sida khaldan u turjumay ee yidhi garoonkiibaa uu ku socday baabuurkaasi waxaan ku dhahay eraboorku ayuu ku wajahnaa waayo waxaan rabna inaan u jawaabno ma uusan ahayn warbixintiisana waa heli doontaan waxaan idin siin doonaa waraaqahaasi markaasi taliyaha ciidanka ee nabad sugidda ee aaggaasi aan ku wargelinay uu asna u ogeysiiyey dhammaan ciddii khusaysay marka dadka ku dhintay meeshaasi ilaahay haatan oo ay soo kordhay markii hore waxaan soo gaadhisaalnahay hadda cadadka ugu dambeeyaan hayno waa saddex iyo toban qof dhaawacuna wuxuu gaarayaa ilaa iyo lix asoo gudbay ayaan ogeyn wax haddan soo gaaro intaas ka badan oo aan ognahayna ma ay jiraan dhimashadu waa saddex iyo toban qof dhaawacuna waa lix qof waxaanan u mahad celinaynaa oo welibana la abaalmarin doonaa insha allahu ciidankii foojignaa ogsoonaa inay waxaan ku dhahay argagixisadu ay samayn doonaan waxaan ku dhahay iskuday ay samayn doonaan marka garoon kale wax gaari ma lahan hawluhu sidii rabe u socdaan dullamaadadu way socdaan wax kaleeto oo mushkilada oo kaleeto oo jira ma jirin waxaa kaloon rabnaa in markii sidaanoo kaleeto dhacda ay u dhacdo miidiyuhu waxaan rabnaa waxaa la hadlaayo wasaaraddaa la hadli doonto iyo amniga ayaa la hadli doono cid kaleeto oo ay ka qaadanayaan wixii maanta ka dambeeyo ma ay jiraan inay ka hadlaan waxyaabo amni ah inay ka hadlaan
aad iyo aad u mahadsanya afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ayuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa cambeerayey falkii argixiso ee maanta lagu beegsaday afaafka hore ee garoonka diyaaradaha ee muqdisho madaxweynaha ayaa ku yidhi saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa weerarkan wuxuushnimo ee kooxda argixisada ay soo qaadeen waxa ujeedkiisu ahaa in shacab badan lagu waxyeeleeyo lana dhibaateeyo howlaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed loogu adeegayo ee goobtaasi ka socda argixisadu waxay doonayaan inay shacabka iyo dowladda niyajebiyaan taasina ma ahan suuragal waayo cid walba ayaa ka dharagsan ujeedooyinka guracaan ee kooxda dambiilayaasha ay leeyihiin oo ah inay nolosha u diidaan shacabka burburna geystaana waxa uu madaxweynuhu tacsi u diray ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kuwa amisom qoysaska iyo heeladii ay ka geeriyoodeen dadkii iyagoo waajibaadkooda gudanaya lagu dilay weerarkaasi isagoo kuwa dhaawacmayn ah u rajeeyay caafimaad degdega madaxweynaha ayaa ammaan u jeediyey ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa nabadilaalinta ee amisom oo mar walba u taagan inay sugaan amniga cadowgana cashar udhigaana waxa uu sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud hoosta ka xariiqay in dowladda ay ka go-an tahay sugidda amniga ilaalinta shacabka iyo in ugu dambeyn cadowga laga sifeeyo goobaha yar ee ku dhumaalisanayaan dhanka kale dowladda maraykanka ayaa cambaareysay qarxii maanta ka dhacay afaafka hore garoonka diyaaradaha dhinaca ee magaalada muqdisho war qoraala oo ay soo saartay dowladda maraykanka ayay ku sheegtay inay aada uga xun tahay falka qarxyada noocaan oo kalea oo ay caadaysteen kooxaha argixisada ee al-shabaab ayna la beegsanayaan xarumaha iyo goobaha kale ay u badan yihiin shacabka ayaan waxba galabsan ugu dambeyntii waxa uu saxaafadeedka kasoo baxay dowladda maraykanka lagu sheegay inay xoojinayaan dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya si kooxda meesha looga saaro sidoo kale wakiilka gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michel kaytin ayaa dhankiisa si kul u cambaareeyay weerarkii maanta isagoo tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxdaas qaraxyadaasi waxaana uu kuwa ku dhaawacma u rijeeyay caafimaad degdega war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska master kaytin ayaa lagu sheegay in qaramada midoobey ay sii wadi doonto taageerada ay siinayso dowladda soomaaliya si dowladdu awood awoodda ama u hanato guud ahaan amniga waddanka iyo kahortaga kooxaha argixisada ah sitaa lamida waxaa cambaareeyay dowladda ay ka mid yihiin ingiriiska iyo wakiilka garaan midowda afrika in ka badan toban ruux oo isugu jira askar iyo shacab ayaa ku geeriyooday qarxii maanta ka dhacay meel u dhow xarunta xalane ee gaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada tan muqdisho dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa radio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya barnaamijkan waa dhacdooyinka maanta taliska ama taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareygaas maxamed xasan xaamud oo maanta dalka dib usoo laabtay ayaa la kulmay saraakiil ka socotay booliska dalka mareykanka oo dhowaanahan ku sugnaa dalka islamarkaana u kuurgelaya xaalada booliska soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan sareygaas maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay in saraakiisha booliska mareykanka ay kala wareegeen saanad ciidan oo lagu talagalay ciidanka booliska taliyaha ayaa yiri runtii waan u mahad celinayaa sida ay noo soo xasuusteen oo ay macaawinadii reed oo ayna soo gaarsiiyeen oo runtii annaga wax badan noo taraysa taliyaha arrimahaasi ka hadlay waxaa hadalihiisi ka mid ah
waa imaanay waa ka tacsiyeynaynaa maanta dhibkii eerboorka agtiis ka dhacay runtii yacni gacan aan na haynin oo dad aan waxba galabsanin maalin kasta intay iska soo dhaqaajiyaan baabuur walxaaqar ka soo buuxiyaan meel ku qarxiya laakiin horumarkaa ka badan ummadda meesha ay goosataa ka badan dowladnimada ayaa ka ballaaran cadaaladda ayaa ka ballaaran meeshaan u soconno iyo ilaahay raxmaddiisa ayaa wax walba ka ballaaran marka waxaan rabnaa inaan wax kastoo ay dhacaan inaan anaga aan horey u soconno aan ognahay meeshaan u soconno xaggay tahay waxaan u soconnaa waa dhisidda dowladnimadii soomaaliya oo runtii labaatan iyo shan sano ka hor burburtay oo ay adag tahay sida wax lagu dhiso laakiin ay fududdahay sida wax lagu burburiyo qof wax waa burburin karaa laakiin dhismaha aad iyo aad uu adag yahay waxaa la rabaa marka in dulqaad badan la muujiyo in ilaahay loo dhowaado in camal kasta oo la qabsanaayo uu ahaado camal uu ilaahay maarata lagu xusaayo oo ku lug leeyahay yacni kulli shay-in khala allahu fa huwa baatil ayaa culimmada dhahdaa marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan saake meesha kula kulmay wafdigii ka yimid dalka maraykanka ee booliiska minneabolis iyo minnesota ka socday labadii jief ee jief john harrington iyo jief hugo macfey marka runtii waana uga mahad celiyey sida ay noo soo xasuusteen oo ay nagu soo gaarsiiyeen mucaawanada yareed oo runtii anag wax badan noo taraysa booliiska soomaaliyeed wuxuu ku jiraa marxalad uu dhismaayo dhismahana annakaa iska bilownay oo aad idinkaba ugu horaysaan oo markaad soo xaroonayseen aad qayb ka qaadateen inaad isdhistaan naftarkiina marka haddii ilaahay idmoo xiriirada aan la samaynayno oo safarada inta badan aan aadayno oo ku taxalluqa sidii booliiska soomaaliyeed loogu samayn lahaa xiriir ballaaran dowladaha jecel nabadda soomaaliya iyo nabadda geeska afrika waayo nabadda soomaaliya waa nabadda geeska afrika nabadda geeska afrika waa nabadda afrika nabadda afrikana waa nabadda adduunkaoo dhan waa marka marka runtii haddii qof walba meesha kaga aadan uusan wax kala qabanin wax badan ma hagaagayaan marka runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay kaalmadaas ay noo keeneen anigoo magaciina ku hadlayana waa u mahad celiyey waana sagootinay maanta way baxeen nabaday ku baxeen muddadii ay joogeen idinkaaba soo dhoweeyey oo runtii aad yeelateen inay lakshar wax idinka siiyaan ay qaabkiina ay arkaan oo runtii maanta markay dalkooda ku laabtaan waxay
ogaanayaan barbarkaaga taaganayo xaqu bayri maaye boga waajibkaaga
marka runtii gumaysigu habaabae buda waajibkaaga gumaysigu habaabae bogo waajibkaaga bogo bogo bogo waa mahadsan yihiin guwaabada heegan waxaan rabaa marka inaan aan idiin sheego maanta markay dalkooda ku laabtaan kaalmadii ay noo keeneen oo ay si shaqsiya ugu soo ururiyeen gobolkaas minneapolis iyo minnesota marka runtii yacni waxay gelinaysaa dhiirinaan markay na arkeen qaabka annagana aan horumarka aan- aan aan gaarsiinay sanad ka hor meeshii la joogay iyo maanta meeshii la joogay farqi ayaa u dhexeeya maanta meesha aan joogna haddii ilaa idma beritan farqina u dhexeeyaan rabnaa wuxuu farqi ugu dhexeynan waxaa waaye aqoonyahankii aad tihiin dhallinyaradii aad tihiin dalka dagaal buu ku jiraa cadow baa runtii een ummaddii laynaya maalinba maarat meel ku laynayo dadkii ka bixin lahaa idinka waa dadkii aqoonta lahaa ee u istaagi lahaa idinka waa waxaan rajaynaynaa marka inaad ku talagashaan waxa aad cunaysaan ama gacanta la idinka saara ee bocket maniga ah meesha laga keeno waxaa waaye islaanta hooyada ah ee cooska ku gadaysa ama yaanyada ku gadaysa suuqa ayaa canshuur laga soo qaadaa taas aad waxad ku barataan waxaan rabnaa inaad noqotaan dad lagu daysan karo dafcaddii koowaad ee meeshaan ka baxday bir dhexas waad aragteen dafcaddii labaad idinkaa maanta ku soo jira jidka dhexda yaa lagu harin bani aadan mar haddii halgan la wada galo lama wada dhammaysanaya waa oge dad baa dhexda ku haraya waxaan rajaynaya inaan dhexda lagu harin Een, waxaan rabaa inaan halkaan aan aad iyo aad aan ugu mahadceliyo kooxda heegan oo runtii guubaabo badan ee markasta nala daba taagan tahay Een, waxaan rabaa markaa inaad ku talagashaan waxaana inta ka heesayanoo dhan berita imtixaana laysaga qaadaa idinkaa la idin kala waxay sheegaayeen muusig keliya ma ah murti culusaa ku jirto ee, aragtida taliyaha ku jirto aragtida madaxweynaha ku jirto aragtida dowladda ku jirto aragtidii booliiska soomaaliyada dhan ayaa ku jirta waxa ay sheegayaan yacni alifaada iskama imaato waxay ku imaataa markii qof uu hadlo ama uu wax arko ayuu ka tarjumaa marka waxaa laydinka rabaa inaad idinka aad qabataan aad xasuusnaataan haddii ilaahay idmo Een, tan kale Een, kulley waa iswaraysan doonaa ama caawa ha noqoto ama beri ha noqoto waxaan rabaa inaan halkan kusoo koobo Een, intaa qoraxda taagneedeenna waxaa waaye waxay ka mid tahay dowladnimaday ka mid tahay safarkay ka mid tahay dowladnimada in ila adkeeya ayaa loo baahan yahay khayr badanaa idin rajaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii arag
kulan looga hadlayay tacliinta sare ee dalka sida looga faa'iidaysan lahaa oo ay soo qabqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta lagu lagu qabtay magaalada tan muqdisho kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka mid a madaxda jaamacadaha dalka iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed doctor maxamed axmed jimcaale oo furay kulanka ayaa si rasmiya u faahfaahiyey ujeedka kulankan loo soo qabqaabiyey waxaana ugu dambeyn uu mikrofoonka ku wareejiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya doctor cabdiqaadir cabdi xaashi oo isagu si rasmiya u furay kulankaas oo muddo saddex cishaa socon doona
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آن، وزيرك وحبرشة هداية تعليم الصلاة وزير الدولة حفيظك رئيس الوزراء xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed madaxda iyo hogaamiyaasha culamaagudiinka iyo dhammaan culammada ee kaleeto meesha soo xaadirtay baxda waxbarashada soomaaliyeed inteeda sare tacliinta sare iyo na tacliinta muxua waxbarashadaba marti sharafta wadamada kala duwan adduunyada nooga yimid aqoon-yahanada cilmibaarayaasha anagoo magaca jaamacadda ummadda soomaaliyeed ku hadlaya waxaan idinku soo dhowaynayaa shirkan oo ah shirkii ugu horreeyey abid oo cilmiga si cilmiyeysan tacliinta sare si cilmiyeysan loo falanqaynayo waxaan magaca jaamacadda ummadda idinkugu soo dhowaynayaa kasoo qaybgalka xafladdan waana idinkaga mahad celinayaa inaad soo xaadirteen adinkoo meelo fofo ka yimid excellences distinguished delegates ladies and gentlemen the minister of education culture and higher education other members of the Somali and, and cabinet, member of parliament, um, Somali religious scholars, guests, scholars, researchers around the, come from around the world, welcome to Mogadishu and welcome this conference that we are organizing here in Mogadishu after 35 years of absence of this kind of um, this kind of an, an conference. The Somali National University, after two years of its reinstatement, is honored to host this great and historic inaugural conference themed the education, higher education in post-conflict society. This is very important topic at this moment that Somalia is coming out of civil war. I wanted to thank the South African University Consortium who and with their advice this conference is organized. Today we are witnessing that Somalia is hosting an academic conference of international dimension and lecturers, researchers, scholars came from around the world to discuss the role of higher education in general and in post-conflict societies, particularly in Somalia. walaalayaal maanta waxaa jaamacadda ummadda soomaaliya sharaf u ah in ay martigelinayso shir caalami ah oo lagu falanqaynaayo tacliinta sare ee dalka iyo doorka ay ka qaadan karto dib u dhiska soomaaliya shirkan waxaa isugu yimiday aqoon-yahano ka kala socda caalamka africa asia yurub iyo waqooyiga america waxaa keliya u yimaadeena waxay tahay in la falanqeeyo laga soo saaro recommendations waxyaalo mataqaanaa u naqda mustaqbalka soomaaliya tacliinteeda baha tacliinta u naqda dariiq la raaco u noqdo in laga soo saaro qabashada shirkan waxay muujinaysaa soomaaliya inay u dhaqaaqday dhinacii horumarinta marka waa guul bahda waxbarashada guud ahaan usoo hoyatay waa gaar ahaan jaamacadda ummadda soomaaliyeed ma sahlanayn shirkan in lasu keeno laakiin ilaahay mahado ka gaarto shaqo dheer dhallinyarada soomaaliyeed oo dibadaha ku nool oo aada uga soo jawaabay aqoon-yahanadooda aada uga soo jawaabeen inay shirkan ka soo qayb galaan waxaanu ku sugaynaa shirkan inay ka soo baxaan siyaasado iyo istaraatiijiyaal hagi kara guud ahaan waxbarashada waa guud ahaan tacliinta sare ee dalka taas oo aada og tihiin in dagaalka ahligaah ka bacdi in badan oo waxbarashada ahliga ah ku howlanaa inay halkaa meesha nala fadhiyaan maanteed As you may know, one of the objectives of higher education is to produce skilled and well-trained human resource that the country needs for the implementation of the, its development programs. And that is one of the main objectives that was created for Somali National University. Today, Somalia needs rebuilding not only security and infrastructure, but also in the tertiary education. As you may know, 70% of our population is younger than 30 years old. And that is mostly they are not skilled, consequently, they are unemployed. So, we need a lot of investment in Somali higher education. waad og tihiin dadka soomaaliyeed waxay ka badan yihiin boqolkiiba toddobaatan waxay ka yel yihiin soddon sano intooda badanna ma ahan dad xirfad leh haddii qof xirfad laheenna dad shaqo heli kara ma ahan saa daraaddeed waxyaalaha looga fadhiyo tacliinta sare waxaa ka mid ah inay qorshayso inay abuurto soo saarto shaqaale xirfadaysan maanta ayaana shirkan laga sugayaa in mataqaanaa ay ka soo baxaan tusaalooyin iyo talooyin arrinkaas ku wajahan intaa markaan idhaahdo waxaan rabaa halkaan inaan mahad uga soo jeediyo i wanted to thank all the people who traveled from abroad and, uh, and they come here particularly to participate in this conference and contribute its outcome special thanks to the south african universities who encouraged this conference and they traveled to come here just to participate this conference. Also, I wanted to thank waxaan rabaa kale inaan mahad celiyo wasiirkeenna oo muddada yare uu joogay runtii juhdi weyn geliyey shirkan inuu najaxo sidoo kaleeto madaxda dowladda ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda jansalarka jaamacadda oo asigana juhdigiisa ugu badan asna ag dhigay asna shirkan inuu najaxo marka mahadgooni ayaan u celinayaa asna saasoo kaleeto guud ahaan xukuumadda waxaan uga baahnaa iyadana saasoo kaleeto ay noo garab istaagtay marka mahad ayaan usoo jeedinaynaa waxaanse rabaa halkaan inaan laba shaksi aan aada ugu mahad celiyo oo aan leeyahay mahaddaydu waxba idin tarmayseen ilaahay miisaanka xasanaadka aakhiro ha idiin saaro juhdiga aa geliseen shirkaani inuu najaxo and that is the dean of the faculty of education fawziya warsame who yesterday two days she is here two days ago had that passed away and waxaan jeclaan lahaa intiina inaad aabbaheed duca u ducaysaan in ilaahay dembigiisa dhaafo intaana muslim haddee ducayso waa hubaal wax weynay u taraysaa marka ayadoo shaqada dhexdeeda ku jirta ayaa aabbaheedna dhintay marka ha loogu duceeyo in aabbaheed mataqaanaa ilaahay dembi dhaaf ou siiyo inaan u ducayno sidoo kale i wanted to thank our cultural taje in south africa xalane cabdi xalane who is tireless effort and uh, make success this conference so mr xalane i thank you in, uh, in that regard and i hope you will continue ugu dambayntii dhammaantii waxaan rabaa idin mahad celiyo shirkan waxaan ugu talagalnay inay ka soo baxaan waxyaalo u noqon karaa hoggaan iyo mataqaanaa dariiq la raaco waxbarashada soomaaliya khaasatan tacliinta sare u noqon kara ee ugu talagalnay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxaan halkaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo i wanted to welcome his excellence dr cabdulqaadir cabdi xaashi the minister of education culture and higher education mr minister welcome
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waxaa mahadla ilaahay noo suuro geliyey inaan isugu nimaano xafladdan annagoo ah dad tiro badan oo soomaaliyeed iyo dad ajnabi ah oo nagala soo qaybgalay xafladdan shirkan aan ku daahfurayno waxbarasho waxaan rabaa marka hore inaan anigoo ku hadlaya madaxa magaca madaxweynaha iyo madaxa ra-iisul wasaaraha kan golaha xukuumadda iyo kan baarlamaanka oo aan ku jiraba inaan dhammaantiin runtii idinku soo dhaweeyo shirkan waxaan rabaa inaan mahad gaara runtii u celiyo ilaahay ka sukow guddoomiyaha jaamacadda ummadda doctor jamcaale guddoomiye ku-xigeenadiisa fawsiye warsame oo runtii ah maskaxdii shirka si gaara uga shaqaynaysay waxaan leeyahay dhammaantiin shaqo fiican baad qabateen aad baadan u mahadsantihiin doctor jimcaale si gaara waxaan leeyahay runtii abuuritaankii dib usooyiga leelidii jaamacadda ummadda soomaaliyeed door waxaad ka gaashay runtii taariikhi ah haddii uusan isagu dadaalada uu galay anugu aan ogahayna uusan gelinna runtii jaamacadda ummadda somaaliya waxaa dhici karta maanta inaysan jirteen waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo aada u soo dhaweeyo wufuudda ka timid maamulada dalka ka jira oo qaybta majaalka waxbarashada ka shaqeeya jaamacadaha dalka dhammaantood wufuudda ka joogta waxaan maqashiisnahay inay joogaan jaamacado badan mumasaliintooda ama guddoomiyaashooda qaarkood shirkaani sidaad ogtihiin waa shir waxbarashada sare lagu eegayo doorka ay ka geli karto dib uyagelida wadamada ka soo kaca nusaacaadka ama conflictka waxaan rajaynaynaa oo ka qabnaa rajo weyn inay kasoo baxaan presentationska ama awraaqda ama bandhiga cilmiga ah oo ay soo jeedinayaan ka qaybgalayaasha shirku sida guddoomiyuhu sheegay inay kasoo baxaan soo jeedimo ama recommendations waxaa la yidhaahdo ku aadan sida annagu soomaali ahaan aan uga faa'iidaysan karno marxaladda dhibta badan oo aan ku jiro marxaladda soomaaliya ku jirto oo bos conflictka ah waxaad og tihiin dhibaatooyinkeeda saaka intaan halkaan la fadhiya qaar baad ka maqasheen ama ka aragteen waxaan u malayaa meelaha deganeed inaad ku ruxmeen oo maaragtay qolo oo maaragtay khayrbeelayaalihi ay isqarxiyeen iyagoo ilaahayna ka qabtay sharkoodii naga qabtay rabeen dad maaragtay muslimiin oo aan waxba geysan oo aan maaragtay dhib geysan inay la dhibaateeyaan ay rabeen laakiin ilaahay subxana watacaala waxaan ugu mahadnaqaynaa inuu naga qabtay dhibtooda sharkooda ummadda ka qabtay markaan usoo noqdo mawduuca mawduucu mawduuc ballaaran waay muxuu yahay doorka waxbarashada sare ka geli karto ama u geli karto ummadaha ka soo daaha xarbiyada ahliga ah maxaan ku idhahdaa ama nusaacaadku waxay yeelan karaan conflictku meelo badan buu ka imaan karaa waxaan ku aanweynahay pabriska aniga hadda si hoose uma wada fiirin dadka abstractskooda laakiin qaar baan fiiriyey meel walba baa maaragtay si cilmi ah waxbarashada sare uga kafayn kadhaa ka hortagga burburka ama soo kabashada kasoo kabashada burburka hadday noqoto maxaan ku rahdaa cilmiyada ijtimaaciga ah oo maaragtay politica culumta siyaasadda waxa la yidhaahdo dib u dhiska iqtisaadka culumta siyaasaddu waxay leedahay dee dowladnimadii iyo maamulkii dowladnimadii iyo maamul wanaagii waxaas oo dhan waxay ku jiraan culumta siyaasadda ku jiraan ama waxa la yidhaahdo political science-ka dib u dhiskii dhaqaalaha iqtisaadkii baa looga hadlayaa oo waxaan yacni qolooyinka bartay dhaqaalaha cilmiga dhaqaalaha xataa dadka barta medicinka iyo waxaa weeye psychoanalysis waxaa jira dadkan dadku ma oga laakiin dad badan oo mental health problems qabaan baa jira oo runtii laakiin iyagu aan ogoon undiagnosed aan la diagnose garayn qofku inuu caafimaad qabu qabaa laakiin waa wada xanuunsannahay dadku markay kasoo daahaan dagaal iyo dhibaato iyo amni xumo iyo qarax iyo balaayo waxaa weeye dhibaato maskaxya haysa marka cilmiga waxaan rajaynaynaa awraaqda laga soo jeedin doono maanta shirka inay wax badan ka oran doonaan arrimahaas oo dhan waxaan rabnaa in waxaanu jeclayn runtii qorshuu ahaa ra-isul wasaaruhu hawl buu yeeshay in ra-iisul wasaaruhu noo furay ahayd maanta shirka haddii aan leydmo laakiin hawl muhimaha kusoo baxday annaga maaragtay uuna wakiishay waxaan rabnaa haddii alla idmo in aanaan idin daahin baan doonayaa oo shirkii uu furmo waxaan filaya waxaa loo bixi doonaa panelis panelis-kaas baan maaragtay lagu soo darxin doonaa afkaartii ama awraaqdii dadku ay present garanayeen shirka xiritaankiisana waa idiin imaanayna haddii alla yidhaahdo waxaan idin rajaynayaa guul waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo shirku shir mira dhala I want to say two words to the uh, presenters who are coming from outside Somalia. It is my pleasure as the Minister of uh, Higher Education, among other things, to welcome you and to, in fact, uh, follow my uh, colleague, Director of the Somali National University's words, welcoming you to Mogadishu. as I said in my note, which is attached to the brochure, you are really truly pioneers in this, in this field. Mogadishu and Somalia in general are experiencing difficulties at this time, but we are surely but slowly moving in the right direction, in the right of peace uh, and post conflict uh, uh, state of, of, of stability and, and, and, and, development. Your papers will stimulate discussions and ideas, and we are looking forward to benefiting from these ideas and we look forward to your recommendations uh, as to how the uh, higher education in Somalia and in general can illuminate uh, solutions that might help us rebuild our, our country and other countries in similar circumstances in Africa and throughout the world. I want to thank you for, for coming and, to, and for making the trip, long trip, from your home countries and I look forward to the uh, to uh, participating in one in some of your uh, panels. Thank you very much.
aad iyo aad ay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed doctor maxamed axmed jimcaale iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya doctor cabdiqaadir cabdi xaashi abaanduulaha qaybta koiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneel ciro wareysi gaaras iyo reeri muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallada ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qaybta koiyo labaatanaad ay ka wadaan gobolada dhexe dalkeena soomaaliya kuwaasi oo ka dhan ah maleeshiyada argixisada al-shabaaba gaashaanla sare cabdulaahi aadan xuseen korneel ciro abaanduulaha qaybta koiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa xusay in ciidamadu howlgallo ballaaran ka wadaan deegaano ka mid a gobolada dhexe ee dalka isagoo xuseyn howlgalladaasi xooga ay wadaan looga hortagay dhagarqabyaasha maleeshiyada al-shabaab falal ay maleegayeen bismillaah annagu kama howlgalno keliya galgaduud iyo midug qaybtu gobolka hiiraanna guutada tobnaad baa ka howlgasha marka saddexdaa gobol baanu ka howlgalnaa waa gartaa markaan howlgallada idinkaga waranno waxaa waxaa hadda bariga galgaduud jira konton iyo labaad baa jirta howlgalkiina si fiican baa howlkaasi ugu jiraan waxayna runtii ka gaareen guulo la taaban karo sidoo kale waxaa dhanka shabeellada dhexena kasoo socda ciidamo ballaaran oo waqooyiga shabeellada dhexe ee dhanka bariga oo aan filayno inay saacadaha soo socda ay si fiican u howlgalaan oo waajibaadkii qaranka iyo dadka iyo dalka ay u hayeen ay deegaanadaas ay ka qabtaan isna kaashanahayaan guutada konton iyo labaad iyo ciidanka kale oo soo socda sidoo kale guutada tobnaad oo xarunteedu tahay meesha la yidhaahdo beledweyn xarunta gobolka hiiraan iyaduna runtii howl fiican ay qabatay dhammaan degmooyinka gobolka hiiraanna gacantaa lagu hayaa waxaa keliyahoo jira waxa weeye soomaalidu waxay taqaanaa xoolodhaqato iyo beeraydu beerareydii u badan yihiin waxaana ama kalluumaysato laakiin xoolodhaqatada waxay yaqaanaan muqyo iyo shilin iyo qaniin hadday kugu dhagaanna waxa weeye waa wax xanuun badan oo bani aadamka u daran oo caqliga bani aadamka uusan ogolaanan inuu jirka kusii dheganaado sidaasoo kale ayay dadkii xoolo dhaqatadii iyo beeralaydii iyo meelihii noloshu ka imaanaysa ayay ku dhundulmanayaan oo ka yarwareegahayaan ciidamada oo wejigana ma siin karaan inay wax gaadaan mooye marka eh, problemka ugu daran waxa waaye dadkiibay sidaa u dhibahayaan marka eh, dhankaas eh, waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed muqlaha iyo iyo iyo iyo qaniinka inay ayagu iska fujiyaan oo geesinimo iska daaraan ayaa laga rabaa sidoo kale eh, ciidanku waajibkiisa waa gutay ayagoo kaashanayana eh, ciidamada amison oo hormuudku ka yihiin walaalaha eh, eh, hiil walaal Eh, sidoo kale eh, ethoobiyaanka eh, ciidamada amisonka ka tirsan oo ethoobiyaanka ah oo ayaguna deegaankaas ka howlgala runtii boqolkiiba sagaashan waa lagu guulaystay Eh, dadkaana laga rabaa inta dhiman inay ayagu gacmahooda wax ku qabsadaan qarankooda u heliyaan Eh, gobolkaas waataa eh, gobolka galgaduudna wuxuu kuu sheegay oo koonfur bari waxaa jira eh, guutada kontoni labaad howlgalkooduna si fiican buu u socdaa Eh, dhankan eh, eh, eh, bariga mudugna waxaa ka howlgala eh, ciidamo isugu jira ciidamada galmudug iyo eh, ciidanka xooga dalka dhammaantoodna waxa weeye waajibaadkooda qaran ayay hayaan Eh, wax hadda eh, dhibaatooyin culusuna ma jiraan sidaasay eh, kuwan eh, nabadiiska oo ama uus loo yaqaano ayay dadka baadiyaha ceelashooda iyo baraadahooda ayay ku baadaan oo waa qaniinkaas ku dhegan marka dadkaas shacabkuna aad bay u dadaalahayaano eh, inkastoo iska jiraan ee cabsanayaan waan dhiiri gelinaynaa waxaan leenahay tallaabooyinka horay qaadeen oo ugu hortagaya waxay ahaayeen tallaabooyin wanaagsan inay soo joog sii joogteeyaan marka eh, guud ahaan marka eh, saddexdaa gobol la fiiriyo ciidamada ka howlgalaya eh, ah, xoogga dalka ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan eh, ciidamada eh, maamulka galmudug iyo ciidamada eh, eh, amisomba intaba si fiican bay u socotaa wa- wa- wa- waa tahay eh, mudane abaanduule aad bay umahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaad sharaxaad kooban aad iga siiso dhammaan howlgalladaasi sida weyn uga soconaya n gobolladaasi oo idil bal maxaa khasaara oo oo ka dhashay oo aad nala wadaagi kartaa
waxaan rabaa horta eh, khasaarada eh, aan- eh, inaan ka hormariyo howlaha kale ee ciidanka xooga dalka ay ka hayaan goboladan goboladan waxay maamulada ka caawiyaan eh, xagga arrimaha bulshada dib u heshiisiinta isgaarsiinta amniga intaba dadka soomaaliya waxay u ogyihiin keliya inaan eh, amniga in ka howlgalno Eh, tusaale eh, eh, abudwaaq ama waqooyiga galgaduudeed magaalooyinka ku yaala sida balambal abudwaaq dabad waxaa si fiican uga howlgala uga howlgalay eh, qaysta oo uu horka ahayo taliyihii qaystu jaraalka Eh, sidoo kale waxaa yimi wasiirkii gaashaandhiga oo ka socda dowladda federaalka ah isagoo u wada nabad iyo ummadii in eh, danahooda ay u istaagaan runtiina miro fiican baa ka soo baxay oo meel fiican bay maraysaa Eh, dhankaas waa kaa xag- arrimaha eh, bariga koonfur bari eh, mudugna eh, sidoo kale eh, qaybta oo abaanduulku hogaaminayo ayaa tegay Eh, dib u heshiisiin baan ka soo qabanay iyo howlo fiican camaaro baxdo eh, inagoo kaashanayna ciidamada galmudug iyo ciidamadii eh, eh, noocyada kala duwan ciidamada galmudug iyo ciidamada eh, qalabka sida noocyadooda kala duwan howlaha eh, aanu ka caawinno eh, eh, galmudug iyo gobolka hiiraanba waa howlo noocaasa ee khasaarooyinka ee marka khasaare la yidhaahdo eh, inta aanan gaarin ayadana waxaa jirta sidii oo kale hadda meel u guurguurahayaan Sa- oo deegaano nabad shalay aad ku ogaa waxaa arkaysaa ayaguo soo dhex gala waxay ku beesgareeyeen inay nolosha ka dhex raadsadaan eh, cid eh, dadka masaakiinta oo tirada neefafkaahu u foofahayaan iyo baraagtooda inay eh, wax aanaan garanayn lacag iyo dulnoolaasho iyo xoolo iyo ka aruursadaan saasay meelahaas u wareegahayaan laakiin shacabku hadda way ogaadeen inay ayagii naftooda inta ka soo tageen inay maalkoodii usoo socdaan marka eh, ayagana aad bay u dadaalahayaan annagu eh, runtii eh, shacabka ayaanu eh, la naalnaa eh, la shaqaynaa way nala shaqeeyaan haddaanay nala shaqaynayna boqolkiiba boqol guurahan laga gaareen marka eh, taagaataa khasaarooyinka annagu marnaba ma khasaarno eh, xoogga dalkaan nahay eh, dalkayga dadkaydaan u dhaarannay eh, amaawiirta madaxdeedaan ku shaqaynaynaa deegaanada eh, ama galmudug ama hiirana ahaato sidoo kale iyagana waa iskaashi buuxaan la leenahay marka khasaarada ma jirtaba na soo gaartaba khasaarada noogu badan waxaa weeye waa dadka qarandiidka ah nabaddiidka ah kaladiidka ah walaaldiidka ah eh, weeye khasaarada noogu badan waana na dhibaysaa in doorkii aan uga jirnay caalamka soomaaliya uga jirto in nala kusoo sallido eh, ilmahayadii iyo carruurtayadii oo maskaxda laga bedelo iyagana ma anfacayso annagana na anfici mayso laakiin waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha madaxweynaha dowladda federaalka uu ugu baaqahayo oo cafiska ah oo madaxda dowlad goboleedyada ugu baaqahayaa oo madaxda gobollada ugu baaqahayaa inay ka faa'iidaystaan oo iyagoo nabada oo waraag ku noolaan kara inaysan naftooda been loo sheegin oo aan la oran markaad dhimataan eh, janno gelaysaa ma waxaad ku gelaysaa anoo islaamnimo kula wadaago luqadii kula wadaago wax wa- wax aan ku kala duwanahay aan la garanayn inaad isku kay qarxiso janno ku heli maysada ummadaada iyo dadkaada dhexda ka raac nabadda qaado wanaagga qaado waxbaro jahligan ka soo bax adduunku waa horumar meesha loo socdo waa dareenaysaan annagu sidaasaan odhan lahay
waa tahay n waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo bal hadda xaaladaha dhammaan deegaanada n howlgalladu laga sameeyey oo maleeshahaadkan argagixisada lagu sii baacsanaya si guud ahaanba n gobolladaasi looga sifeeyo annagu mar kastaan idinkaga mahad celinaynaa dhanka kale oo nabadeynta deegaanada n maleeshahaadka ay ku diriraan oo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya halkaasna ay ka wadaan bal deegaanada hadda ugu dambeeya howlgalladu ay ka dhaceen bal xaaladahooda sida ay yihiin abaanduule
Eh, xaaladaha deegaanadaas waa degan yihiin waxaan rajaynaynaa wiigaga soo socdana inaad maqli doontaan deegaano hor leh oo laga xoreeyo insha allah xaaladoodu waa xaalad degan Eh, wax culaysa oo ziyaadaha oo aan dareemayna hadda ma jirto waa sii tabardhacahayaan waxa ay ku aadaanna waa inay sheekha iyo macalinka iyo nabadoonka iyo waxgarabka inay eryadaan oo ay baabiyaha kula haraan dad yar yar oo ay waxay rabaan ku shubi karaan marka ummaddiina way fahamtay Eh, ilaahay mahadii waxaan rajaynaynaa xaaladuhu inay soo fiicnaan doonaan xilliyada soo socda waraysiga iyo abaanduulaha ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka maanta intaasaynu kusoo afmeeraynaa waa farsamadii maxamed cabdiqalaf dhammaan inta barnaamijka igala qayb qaatay waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgeliyo heestii barnaamijka
Haddaynaasa dareemi dareemi
Karadalistan, oh, get a tuman, Karadalistan.